taswiirta koob iyo labaatanaad
waxay ahayd wax ucaadaa ama dhaqankooga in dadka reer binu israa'iil ama dadka yuhuuddii aanay dadka kale aan yuhuudda ahayn aanay dhex gelin maalin maalmaha ka mida ciise waxa uu tegey dhulka ama waddanka la yidhaahdo tiira oo xataa dhulkaas tiira oo aad u fogaa xataa waa ay maqleen ciise wax ku saabsan waxaa jirtay naag reer kananayd ahayd oo gabadheedii jin ay galeen amaba ay ku jireen oo naagti waxay u timid ciise oo ay bariday in gabadheeda jinniyada qabta uu ciise jinniyada ka bogsiiyo ciise waxau ku yidhi naag yahay marka hore u oggolow rootiga inay cunaan carruurtaadu inta ka soo hadhana markaasi sii ayda waayo iyadoon carruurta cunin ma habboono inaad ayda siisid rootiga haa sidaad sheegtay waa run laakiin xataa carruurta kolka ay ku cunayso miiska dushiisa waxa ka soo dhacay roodhida ayduna waa ay cuntaa oo ciise waa uu ku farxay naagtaasi jawaabteedii oo waxa uu ku yidhi jawaabtaada wanaagsan aawadeed gabadhaada jinnigii waa ka baxay oo waa ay bogsatay miyaad fahantay saaxiib macnaha cashirka kan ciise waxa uu la jeeday sheekada tan inuu marka hore u yimid inuu badbaadiyo ama uu sheego warka wanaagsan dadka reer binu israa'iil oo haddii iyada uu caawiyey oonan ahayn reer binu israa'iil oo taasi waxay la macno tahay iyada oo aabbe carruurtiisii rootiga ay cunayn inta uu ka qaaday uu siiyey ayada haa taasi jawaab macquul ah ma aha maxaa dhacay waxaad dhici kartaa inuu jecla naagta maya saaxiib saasi ma aha waa uu jeclaa naagta laakiinse waxa uu doonaya oo keliya inuu rumaysadkeega tijaabiyo naagtu way oggolaatay ciise macnihiisii laakiinse waxa ay tiri aydu waxay cuntaa waxyaalaha miiska ka soo dhaca marka rootiga la cunayo waayo rumaysadkeygu waa u weynaa oo xataa waxay isku dayaysay in ay soo ururiso rootigii miiska ka dhacayay ee dhulka ku dhacay miyaad u malaynaysaa saaxiib ciise inuu halkan dadka ku berayey qabyaalad maya waxa uu tijaabinaya oo keliya naagtan rumaysadkeyga inkastoo aanan iyadu ahayn dadka reer binu israa'iil mid ka mid ah haa saaxiib waxaynu ogaan ama aynu naqaanaa in dadka reer binu israa'iil ilaah uu doortay laakiin taa kasokow dadka reer binu israa'iil waa ay ku caasiyoobeen ilaah oo waa ay diideen laakiin saaxiib waxaan kuu sheegaynaa in ilaah weli jecel yahay oo maalinta yoomalqiyaamaha ama maalinta ugu dambaysa uu iyaga badbaadin doono haa saaxiib ilaah dadka oo dhan waa uu jecel yahay oo dadka ma kala qabyaaladeeyo mana eega afkooga jidhkooga iyo ka lacagta le iyo ka faqiirka ah laakiin ilaah dadku waa u siman yihiin dhammaan iminkana waxaan akhriyaynaa kitaabka injiilka ah buugga labada butros cutubka saddexaad aayadaha sagaal rabbigu kama raago inuu ballankiisa oofiyo sida dadka qaarkiis ku tiriyo inay tahay raagid laakiinse idinkuu idiin dulqaadanayaa oo dooni maayo in qofnaba haligmo laakiinse wuxuu doonayaa in kulli la wada toobad keeno